walaaca ay dareemayso dowladda federaalka ayaa sii xoogaysanaya wixii ka dambeeyey howlgallada ballaaran ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe oo derisa gobolka banaadir waxaa shalay kulan deg dega isugu yimid golaha wasiirada xukuumadda dowladda federaalk waxayna kaga hadleen xaaladda waddanka daawuud aweys oo wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ayaa shir jaraa'ida uu qabtay wuxuu kaga hadlay waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada wuxuu sheegay inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo warbaahinta laga sii daayo warar qalqalgelin kara dowladda federaalka uula jeedo inaan la faafin karin xaqiiqooyinka dagaalka iyo sawirada muujinaya khasaaraha soo gaaraya dowladda federaalka ciidankeeda sidoo kale wuxuu sheegay inaan wax huba lala geli karin xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaasoo dhowaan maraykanku sheegay suurtagalnimada weeraro ka dhaca waxaa muwaadiniinta marka la xusuusinaya inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo ama been abuur laga sameeyo si toosa amaba si dadban iyadoo la isticmaalaya warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada ay ka mid yihiin qofkii lagu helana lala tiigsan doono tallaabooyinka sharciga waafaqsan oo ay ka mid yihiin in maxkamad la soo taago ciqaab adag oo sharciga waafaqsan la marin doono taas oo ka dhigan inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo idaacadaha laga sii daayo hadallo amaba warar keeni kara in lagu dhaawaco amaba qalqal lagu geliyo amniga dalka been abuurna la sameeyo waxaa la go'aamiyey inaan wax hub ah iyo gaadiid dagaalala geli karin xayndaabka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho faahfaahin sida qodobkan loo fulinayo waxaa dhowaan soo saari doonaa laamaha amniga ugu dambaynna shirarka soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa awaaqibta iyo meeshaan waxaan kusoo xusnay waad mahadsantihiin baaqdin xooggan ayaa ka muuqanaysa dowladda federaalka iyadoo qalqalka ugu weyn uu soo wajahay markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar kula wareegeen magaalada balcad oo soddon kilomitir u jira muqdisho sidoo kalena howlgal ka fuliyeen waddada xiriirisa balcad iyo caasimadda